لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي bal idlaaq lagu idlaaqo culimmada qaarkood ay ku idlaaqeen kitaabkan tirmidi iyo kitaabkan nasaa-iba magac saxiixa ma ay yidhaaheenba saxiixu tirmidi iyo saxiixu nasaa-i taas bal waxaa ku sugan iyo inaanay habboonayn taas baa ujeeddadu ay tahay waana cunwaanun wa kaana alxaakimu abuu cabdillaahi waalkhadiibu albaqdaadiyu wuxuu ahaa xaakim imaamka abuu cabdillaahi ibnulbayic aada loogu yaqaanay maxamed ibnu cabdillaahi iyo khadiib axmed ibnu cali ibnu thaabit ee reer baqhdaad usamiyaani kuwa magacaabo oo kitaaba tirmidiyi kitaabka tirmidiba waxay ku magacaabi jireen aljaamic asaxiix taasay ku magacaabi jireen axmed shaakirna raximahullahu tacaala walow kitaabka aanu dhammayn taxqiiqiisa iyo sharaxa yara kooban uu saaray oo laba mujalado hore uun ay u suurto gashay malaa inta kale uu kaba dhintay haddana dabcada uu madbaceeyey cunwaankan buu ku madbaceeyey aljaamicu saxiix ayuu kuba madbaceeyey isagoo tirmidi waana dee salafkiisuna waa qolooyinkan hore ee tan kuba magacaabay marka wuxuu idhi sheekhu haada tasaahulun minhuma wahada macnaa haadadu waa waxa aan soo sheegno ah idlaaqu ismi saxiix cala tirmidi wanasaa'i ee ka dhacay khadiib iyo xaakim wa tasaahulun tasaahul minhuma labadaba xaggooda kaba dhacay oo dee marka la eego horta arrin baaba jirto oo kutubtan ama magacyadu ay leedahay ee mu-alifiinta ay u bixiyeen taasun in lagu daayo weeyaane in wax kale lagu idlaaqo loo bixiyo maaha labadii imaam ee labadan kitaab lahaana ina umay bixin oo kumay magacaabin magacan dee sixada kumay magacaabin arrinta kale dee iyadana tasaahulkuu kaba yimina waatuu inoo caddaynayo fa inna fiihi waxaa ku sugan tirmidi axaadiisa axaadiis axaadiisa axaadiisaasoo kasiiratan baradan oo munkaratan mid aada u daciifa ama munkaro ah oo isaguba in badan oo ka mida uu daciifiyey haddii la eego bal axaadiista daciifkaa ta xasankaa la raaciyo saxiixa gooni loo saaro marka saxiix iyo xasan iyo daciif la kala wada saaro sida tirmidiba u kala saaro oo markaa saxiixa gooni loo saaro labada qaybood oo kale isku darkoodana kaba badan axaadiista saxiixa kitaabka kuba sugan marka taasba weeyo dee axaadiista daciifi kol hadday ku sugan tahay oonay saxiix khaasa ahayn in lagu idlaaqo saxiix xataa ujeeddadu haba noqoto inta badan baa saxiixasee xaakim iyo hadalkiisa bacdigood ay ku awileen ay kuga xambaareene waa hadalkaa dee nadarkaa weynu ku suganyo wax habboon ma aha waayo walow xaakim iyo qolooyinka ay hadalkooda taa ku xambaareen aanay saxiixa iyo xasanka kala saarin oy xasanka iyo saxiixa iskuba daraan oo jaanibka haddii laga eego saxiix iyo xasan kitaabka la israaciyo kollay qalabada ay iyagu yeelanayaan haddana dee axaadiista daciifkaee badan ku sugan ee balkooda dacfigoodu adagiyay waaba iskaba badan tahay sheekhina magacan kuma magacaabin markaa tasaahulku taa weeyo waxa dee waa arrin adigu ka dhacday qolooyinkaasoo ee wixii ka dambeeyeyna barhkood ay kuba raaceenoo aan dee habboonayn weeye wa qowlulxaafidi abi caliy bni sakan xaafidkaasna reer masare raggii ruwaaddii bukhaarina kaba mid ahaa kitaabkaa soo naqliyey ee abi cali ibnu sakan la yidhaaho ee xaafidka ahaa qowlkiisi wakada alkhadiibu albaqdaadiyu waxaa isna la mid ah khadiibka baqdaadi aynu soo aragnay fii kitaabi sunani linasaa'iy iyaguna ay yidhaaheen waa fii sha'ni kitaabi sunani linasaa'iy iyagoo ka hadlaya kitaabka nasaa-i leeyahay ee sunanta ah innahu saxiixun fiihi nadar kaasna nadar baa ku sugan oo macnaana waxa weeye bal haddii khadiib iyo xaakim ay tirmidi ku idlaaqeen aljaamic asaxiix khadiib naftiisa iyo xaafidkan abi cali bni sakan la yidhaahaana sunanta nasaa-i ayaa waxay ku idlaaqeen iyadana inuu saxiix yahay taas bay ku idlaaqeen kolleyna laba kitaab buu leeyahay oo dee waxa weeyaan labaduba maanta ay madbuuc yihiin oo sunantiisa yar iyo sunanta weyn la yidhaaho waayo sunantan weyn sunan alkubra aada uga axaadiis badan adigu intan dambe way madbuceeyeen bal dabacaad kala duwan bay ku madbuceeyeen intan dambe walow dee kitaabkii hore in badan culimmada ay waxu ixaaleeyaane marka ay axaadiis leeyihiin nasaa-i baa wariyeyna inta badan mala afraad yar oo kooban mooyaane ay u jeedaan uu yahay kitaabkaas dee waxa weeyaan yar ee almujtaba la yidhaaho markaa kollay kay u jeedeenay iyagu abi cali bnu sakan iyo khadiib albaqdaadiyo ay sunanta ay saxiixa ku idlaaqeenna waa sunantan dee mashhuurka ee muddo dheer madbacaysnayd ee inta badan culimmadna ay waxu tiiriyaan ee almujtaba ee suyuudi iyo sindi iyo qorooyinkaasna sharaxa yare kooban ay kuba leeyihiin maaha asunan alkubra maaha oo iyadu aada uga axaadiis badan dee iyaduna aanay taas laba mid ahayn oo dee kollay tan intiqa dambe uu kuba sameeyey kiisaa weyn ayay ahaydbe haddana dee kan isaguna siaa waxa uu inoo sheegi doonaba sheekhu axaadiisa daciifina way ku sugan tahay bal isagu marka la eego jaanibka cilada sheegitaanka axaadiista waa kuwa badanya oo uu badsadaayo axaadiis isagiiba cileeyeyba way kuba sugan tahay ruwaad bal markaa aan dee siqaad ahaynna kitaabkii waa lagaba helayaa oo saa daraaddeed in lagu idlaaqo sunanta nasaa-i iyaduna saxiix lagu idlaaqa waa tasaahul iyaduna qoladanna way kaba dhacday wa ina lahu shardan ay wakada marka cibaaradan wa qowlulxaafid abi cali bni sakan dee fii kitaabi sunan inahu saxiix wa ina lahu shardan dee kulley horta waa iskuba cadfantae laakiin daahirka cibaarada mooysaa inay iyagu yidhaaheen abi cali bnu sakan iyo khadiib albaqdaadi cibaarada dambe cibaarada dambe iyagu may lahayn xaafid kaloo mashhuura horeer maka ahaayo sacd ibnu cali zinjani la yidhaaho ayaa qowlkan dambe lahaa isagu lahaa markaasaa haddaba wuxuu leeyahy wakadaa qowl baaban iska qadarayna qowl ina lahu shardan qowlka laguba qowlo waxa u sugnaaday ina lahu ay linasaa'iyi weeye shardan shardi baa u sugnaaday fi rijaali xagga rijaasha aqbalkeeda iyo sharxinteeda iyo tacdiilkooda kaasoo ashaddu kaba adag min shardi muslimin muslim shardigiisa bal cibaarada sheekha cibaarada asalka u leh isaga min shardi lbukhaariya wa muslim bay ahaydba bukhaari iyo muslim shardigooda waxa weeyaan adugu halkan dee sanba ibnu kasiir laakiin cibaaradiisa dhacday shardi qolooyinkaa ka adag buu leeyahay qowlka laguba qowlaana hayru musallamin ciddii tidhi ku lagu dee saasun loogu ogolaanayo oo ama lagu waafaqayo ma aha oo kaasna kuma waafaqayno waayo waa kan cileeyey fa inna fiihi waxaa ku sugan kitaabka nasaa-i rijaalan rag majhuuriina aan la aqoon imaa caynan cayn ahaan aan loo aqoono iyaga nin keliyuun uu wax ka wariyo majhuulul caynba aw xaalan ama nin wax ka badan ee wax kaba wariyeyna laakiin cadaaladooda aan laga warhayn taasoon la aqoon wa fiihim raggaa dhexdoodana waxaaba kuba sugan rijaashiisa almajruuxu kula daciifyaha laba yaqaanee la daciifiyo majruuxi waa ku sugan yahay wa fiihi waxaana kitaabkiisa ku sugan axaadiisu axaadiisa daciifatun daciifa wa mucallalatun dee iyadna waa qeyb daciifkii ka mid ee kuwa la cileeyey wa munkaratun kuwa iyaguba munkara ayaaba kitaabkiisa ku sugan kamaa nabahnaa caleyhi fi laxkaami alkabiir siaan ku baraarujinay kitaabka ma alaxkaam alkabiira oo de ibnu kasiir leeyahay weeye bal markaa in horta ta hore idlaaq lagu idlaaqo inuu yahay saxiix waa tasaahul waayo axaadiis aan saxiix ahayn oo daciifa ayaa kitaabkii ku sugan lamid maahana labada saxiix la mid maaha qowlkan lagu qowlayo waxa weeyaan inuu wuxuu inuu leeyahay shuruud ka adag shuruudda bukhaari iyo muslim oo kale xagga rijaashana sheekhu wuxuu yidhi qowlkaasna qowl lagu waafaqayo ciddii tidhi ma aha waana kan sii cileeyey kolley si aan sheegnayna adigu ibnu daahir almaqdisi oo ninkan dee adraaf mlebain rijaal adigu shuruud rijaal sita oo kale iyo leh kutubta iyadna kala duwan ee macruufka ee muxadiska ahaa ninkaas baa ka soo naqliyey sacd ibnu cali zinjani oo dadkii uu laba kulmay ahaa isna nin xaafido macruufa imaka deganaa ayuu kaba soo naqliyey dahabi oo kale isagu kitaabkiisa siyar markuu qabanayay hadalkan ee intaa uu ka soo naqliyey isaga cibaaruu raaciyaa sadaqa fa inahu layana jamaacata min rijaali saxiixayi albukhaari wa muslim waa cibaaradii abiimeyd dahabi ee kitaabkiisa siyara calami nubalaa oo si wuxuu ku waafaqaya zinjani oo kale walow jawaanibba haba noqoto oo wuxuu kaba cabiraa run buu sheegay hadduu staazinjani yidhi waayo waxa dhacday oo nasaa-i kaba dhacday inuu daciifiyey rag bukhaari iyo muslim rijaashoodii kaba mid ahaa laakiin xataa taliyinkaas hadlu oco meelaha qaarkood rag iyagu ay agtooda dee siqaba ku ah ama ay wax ka wariyeen oo calaqal agtooda maqbuul ku ah uu isagu taliyeen iyo dee maaha taasi kama dhigna in kitaabkiisaba guud ahaan rijaashiisu ay rijaal heerkaa sare intay wada gaadhayiinoo oo hayskaba ilaaliya ragga qaarkood oo ay iyagu wax ka wariyeen inuu wax ka wariye haddana rijaashiisa kaloo dhan inay rag wada siqaadayiin taas kamama dhignaa kollay hadalkii dahabina taas buu ahaaba cibaaradiisii xaggana dee kollay way jirtaayo kitaabkii oo sanbaab dee rutbadii saxiixayn uga hoos dhacay haddaba iyadoo taasi jirto rijaal daciifa uu leeyahay axaadiida daciifana uu leeyahay haddana kutubta marka la eego sunanta marka bukhaari iyo muslim lasoo dhaafo isagaa ugu yar xadiida daciifa isagaana ugu yar rajul mashruuxa kutubta sunanta o dhan abi daa-ud iyo tirmidi iyo dhammaan isu wadagee kitaabka nasaa-i waa kitaabka ugu yar xadiida daciifa waana kitaabka ugu yar rajul majruuxa bacda saxiixayn dee arrintan uu inoo sheegayaa ibnu kathiir haba jirto yaanay habboonaanin in lagu idlaaqo dee markaas saxiix lagu idlaaqo sababta aan loogu idlaaqayna rag daciifina inay raggiisa kaga mid yihiin axaadiida daciifana lagaba helaye laakiin marka la eego kutubta sunanta isagaa ugu yar xag xadiida daciifa isagaana ugu yar nin jaraaxaysa ama nin majruuxa uguba yar kitaabkan alaxkaam alkabiir ee uu sheekhu leeyihin horta waa kitaab uu leeyahay imankana horta wax madbuucoo dee kitaabkaa ka mid oo la hayaama ma jirto mana ogi dee maktabaadka caalamka ama ha noqoto caalamka islaamiga ama dhulkaa dee kutubta islaamka qeyb badan oo kamida ay tagtee dee nimankaa reer galbeed dhulkooda haba noqotee inuu wax makhduud oo kitaabkan laga hayaa yahay taa iyada war uma hayo laakiin waa kitaab had iyo goor kitaabka horta ma dhammayn sheekhu sida muuqata waana tafsiirkiisana in badan buu markuu masaa'il axkaam soo naqliyo ayuu kaba cabira inuu dee sidaasaan ku caddeeya ama sidaan halka hadda ayaaba dee kama huwa muqararun fi alaxkaam alkabiir amaan ku caddeeyay ou yidhaayo waa kitaab kolley dee axaadiisan axkaamta la arkana kalaam ziyaadaana inuu lahaa oo dee kitaab weynana laakiin kitaabkii imaka anigu dee meeluu ku dameeya taa warmahayo in wax laga hayo horta dee wax madbuuca in ognahay maba jirteen musnad limaam axmed bal imaam axmed isagana musnadkiisii iyadoo haddaba wax horena aan soo yar aragnay ayuu imaka sheekhu musnadka imaam axmed buu waxoogaa isagana inooga taabanaya wuxuu ihi kollaynayn marka la eego imaka tartiibtan uu kuba wado ibnu salax oo kale dee hadallada qaar way dambeeyeen oo intan dee tasaahulkan tirmidi iyo nasaa-ina saxiixa lagu idlaaqayo markuu xadiidka xasankaa dabadii iyobuu sheegay masaaniidda iyadana iyo martabadooda iyo waxyaalo meelo qaarkoodna waxaad moodaa inuu yar dheereeyeyba oo umuuro aan kuba sugnayn salax ibnu kasiir halkan kusoo kordhiyey wa ama qowlulxaafid abi muusa maxamed ibni abi bakrin ilmadiniyi can muslim kolleyna waayo raggan lasoo inagu soo noqnoqonaya khaasatan casharka maanta iyaba iska yar fara badan oo tarjamadoodi iyo waxyaalahaasna haddii lagu yar joogsado laysiraa eegba waxay noqonaysaa waqtigiiba intiisii badnayd ay qaadanayaan bal xaafidka abu muusa la idhaha maxamed ibni abi bakrin ilmadini kolleyna waa xaafid macruuf ahaa oo kitaabka markaas imaam axmedna muqadime iyo waxyaale adigu kagaba hadlayna taas bale oo isaga iyo ibnuljazari inuu leeyahay iyo waxyaalo oo khat in adigu la wada madbaceeyey haddaba xaafidka abi muusa maxamed ibn bakr abi bakrin ilmadini qowlkiisii uu ku qowlay can musnadi imaam imaami axmed macnaha waa can sha'ni musnad alimaami axmeda imaamka axmed kitaabkiisa musnadkaa isagoo ka hadlaya inahu saxiixun huwa habi muuse ayaa wuxuu ihi kitaabka axmed ama musnadkaasi waa saxiix axaadiisiisa haddaba qowlkiisaasna fa qowlun daciifun qowl daciifa weeye fa ina fiihi waxaa ku sugan kitaabka axmed axaadiisa axaadiisa daciifatan daciifa bal wa mawduucatan wa mawduucana walow dee imaam axmed aanu la mid ahayn raggii masaaniidda ahay oo axaadiistiisa intiqa weyn ku samaynayay markii dambena axaadiis badan oo uu kitaabkiisa ka saaray ay jirtay axaadiistiisu aad bay u badan tahay dee in badan oo ka midina wuu inoo soo sheegayba casharkii shalay inay dee ay kuba sugan tahay ay la siman tahayba ama axaadiistii muslim iyo bal bukhaari iyo ay iyaga ay laba siman tahay ay dee la derajo noqonayso iyagoon iyaga iyo asxaabu sunan toona aanay soo saarinuu isagu laba gooni noqday haddana waa kitaab weynoo axaadiis badan oo daciifina way dhacday bal mawduucii aanay badnaaninaba way dhacday oo mawduuc aan badnayno kitaabka waa dhacay waxna uu kagaba sii sugan yaha wuxuu inoo ishaari doono xaafid ibnu xajar isagu kollay wadciga midhadh sida xadiidkii dee cabdiraxmaan ibnu cawf baa geli doona jannada isagoo gurguuranaya kaa iyo un mooyaane xataa kuwa nimanka la ishaarayo bal barhkood baa haba difaaco wadcigooda ha kaba difaaco sida dee risaaladiisa ama kitaabkiisa alqowl musadad fi dabi can musnadi axmed bal markaa axaadiis mawduucina iyoanay badnaaniba way dhacday markaa sheekhuna barhkood buu inoo sheegay oo wuxuu yihiba ka axaadiisi fadaa'ili marwa wacasqalaan waalbarthi alaxmar cinda ximsa wagayri dalika waaba sida axaadiista magaalada marwa fadliga ay leedahay xadiidkeedaoo kale kollay dee axaadiista wuxuu wadaa intan markuu israaciye mahay in kitaabka ay ku sugan tahay axaadiis kala duwan oo marwo un ka wada hadlaya ayuu axaadiis casqalaan ka wada hadlaya mid kasta waa xadiis unbaa kagaba sugan dee laakiin marwe iyo casqalaan iyo bartal axmer markaynu isu geyno majmuuca axaadiisyada ama axaadiis tacaduday bay noqonayaan waaba axaadiisa matalan magaalada marwa fadligeed kuba soo aroortay wa casqalaana iyo magaalada casqalaan fadligeed axaadiista ku timi walbarthi alaxmar birthi baaba itale laakiin dee siday ku dabdiyaan waa ba-doo la fadxiye marka barthi alaxmara waa bartigama waxaa la yidhaahdaa ama dee alardu layina oo dhulka ciiddiisa ama meesha jilicsan ee dhulka kaba mida ayaa la yidhaahaa haddaba bartiga cas ee cinda ximsa ama meesha waa biqcada dhulkaa jilicsanbaa ee ximso agteeda magaalada la yidhaah kuba sugan fadliga ay leedahay axaadiisa ku soo aroortay marwa horta waa magaalo wadankii khuraasaan la odhanayo kuba taalay oo culimmadan aada u badan ee almarwasiyaba sa-du kolley waa waxaan qiyaas ahayn oo nisbadii laba timi ee markii hore aan kuba sugnayn qolooyinkan maraawisada ama culimmada dhammaantood intooda marwadan loo nisbeeye marwasi waxa weeye waa meeshay kaba yimaadeen ama magaaladii loo nisbeeyey oo magaalo bay ahayd dhulkaa khuraasaan kuba taalay ama isbugsataan jumhuuriyaddan la yidhaha iyo adigu bal markaa nawaaxidaas ba-a xadiidku ishaarayaana waa xadiid axmed wariyo bureydat ibnulxusayb saxaabiga la yidhaaho lagaba wariyey kolley kitaabkiisana qeybaha dambe ayuu kuba sugan yahay oo xadiidku waa raqamka saddex iyo labaatan kun iyo sagaal iyo toban raqamkiisu laftigiisuna wuxuu ahaa satakunu bacdii bucuuhun bucuuhun kahiiratun fakunuu fii bacthi khuraasaan ثم انزلوا مدينة مروة فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها السوء وعبارة يودن مسنة إمام أحمد كل السلام كسوقر عبارة waxa weeye waxa dabaday dhici doona ciidamo la diri doono jihaad u bixi doona markaa idinku waxaad noqotaan oo raacdaan oo ka mid noqotaan bacsiga khuraasaan iyo ciidanka u baxaya marka halkaa tagtaanna waxaad degtaan magaalada marwo la yidhaaho dulqarnayn baa dhisay barakuu ugu duceeyey ehelkeedana xumaan iyo dhib waxyeelayaa ma jiraan imaam axmed musnadkiisuu ku sugan yahay waa xadiis burayat ibnulxusayb waxaana ku sugan xadiidka nin uu awow u yahay oo aws ibnu cabdillaahi ibnu bureyde la yidhaaho dee aada u matruka ah ama aada u daciif ah nin kaley walaalayiin oo sahl ibnu cabdillahi ibnu bureyde la yidhaahno isaguna lamid uuna sanadka waa kuba sugan yahay bal markaa waa xadiis dee kaas uu imaamkani inooguba xukumay inuu mawduuc yahay kitaabkiina waa ku sugan yahay casqalaanna iyadu waa dhulkan falastiin bay ku taalaaye weliba intan yahuudda dee xuduudeeda adigu intan ay tidha dee gaar ahaan ma xuduudiisteeda iyo afartankii waana magaalo aada u camarayd bay ahayd dee waqtigii islaamku yimi ee uu shaam qabsaday oo saddex iyo labaatankii hijirada ayaa la furtay oo mucaawiyana ciidankaa kolley waqtigaas shaam ama halkaa joogay oo furtay waqtigii dambena saliibiyiintu ay dhulkan yimaadeen ama dhulkaa yimaadeenna magaalooyinkii ay qabsadeen inay degeen buu kaba mid ahayo shan boqol iyo saddex iyo sideetankii hijirada waa sanadii baytulmaqdis uu ka xoreeyey ee gacmahooda salaaxudiin al ayuubi ayaa iyada nafteedana uu gacmahooda ka saaray iyadoo sidii u camiran oo degan haddana mar dambey kusoo rogaal celiyeen oo xisaar adag ay ku sameeyeenoo markii uu ka baqday salaaxudiin wakhtigiisun baaba hayd intaanu dhimane in la daafici kari waayo ama ay qabsadaan buu amray magaaladii in la baabi'iyo oo xataa dhagxaanteedii ayaa la guray oo waxba lagama tegin si aanay meel degan oo camiran aanay u qabsan kollayna intii intaa ka dambaysay kharaabbayd olo imaka dee akhbaartii kolkol casqalaaniaan kuwa marano xataa dee kutub dee dhaweyd oo ama bilaadan falastiin uun kutubtooda kaba hadashay bulaadooda oo kale mucjam buldaani falastiin oo kale iyo meel majda la yidhaah bay agteeda to weliba kharaab baa kuba qornayd walaa awaqaada qaarkeed ee akhbaarta iyo waxyaala imaka ay kuba soo aroorto dee intan umuurahani ay jiraan bal markaas saas ahayd oo shan boqol iyo saddex iyo sideetankii intii lagaba qabsaday iyadoo camiraha markii dambe salaaxudiin baana amarka bixiye ayaa xataa dhagxaantii la guray oo meeshii iyadoon waxba lagaga tegin iyadoo arrintu ahayd un yaanay bal markaa xisaarkuna uu adkaaye yaanay iyadoo dee camiran oo la degan yahay hagaag u degin oonay qabsan bal taas bay ahayd iyadana xadiidkeedu waa xadiid anas ibnu maaliki warinayo oo kitaabka axmed kuba sugan oo dee musnadka anas ee musnadka imaam axmed kaba mida ayay kuba sugantahay saddexiy toban kun iyo saddex boqol iyo lix iyo konton raqamkiisu waa dabcada raqamaysan laftigiisuna wuxuu aha casqalaan axad alcaruuseyn yubcasu minha yowma alqiyaamati sabcuuna laa xisaaba calayhim laakiin xadiis dheer buu ahaayo horta dee sabcuuna alfan waxa waa labada caruus mid kamidoo mooye caruuska labaatu yahay marka waxaa laga soo saari doonaa maalinta qiyaamaha toddobaatan kun oo aan xisaabi korkooda ahayn kolleyna meel ribaad bay ahayd saqri bay ahayd beryo muddo dheer oo halkaas bay ahayd dee waa laga yaabaa nin saa daraaddeed dadka qaar inay ama dhiirin dadka ay ku dhiirinayaan joogitaankeeda waa meel xuduudo hadiyo goor dagaal dadkeedu ay uga taagnaayeenoo meelihii dadkii iyagu mujaahidiinta ahay ama mutadawiciintaana ribaadka ay u tegi jireen bay kaba mid ahayd inay taas ay yidhaaheen kolley way dheereed oo dee waxaa kaloo laga soo saari doonaa intaasoo kunoo iyaguna shuhado oo gacmahooda ku sita madaxyadoodii oo dhiiggiina kaba dareerayo oo umuuro saasa xadiid yar dheer buu ahay qaybun baan kaba soo naqliyey bal taasna nin abuciqaal la yidhaahayo anas wax kaba wariya laakiin ay dhahaan sida ibnu xibbaan iyo waxyaalo mawduuca anas kaba wariyaayo aanay banaanin in laba xujaystaa markaa hoosoo kaba cabirin kitaabkiisa majruuxiinta markaa ibnu xibbaan ayaa isagana sanadkiisa kuba sugan abuciqaal hilal ibnu zayd culimadna isku waafaqsayn xadiidkiisa in lagaba tegayo amaa bartil axmar dee xibsa waa magaalo ilaa maantaba suuriya ku taala waana magaalo iyadna meelihii dee kolley waxa ku dhoweyd aasiya suqraayo oo meelihii aan markii shaam lagaba saaray waddankan imika turkigu degan yaho o dhan iyaga haystay oo ilaa cuhmaaniintu ay yimaadeen dee reer ruum lagama saarin marka meelahaasoo kale waa nawaaxid ribaad bay ahaayeen horta nawaaxid dagaal u taagan unbaabay ahaayeen oo ribaad nawaaxidii ah markaa kolley dagaalamada dhulkaa waa dhul ay kaba dhaceen marka iyada teedu waa xadiid kolley labadan xadiid ka yar dhow xagga daciif haba ahaadeen laakiin heerkooda aan gaadhsiisnayn oo cumar ibnulkhadaab oo waa kitaabka xaggiisa horeba raqamka boqol iyo labaatan oo dee waa cumar ibnulkhadaab abubakar unbuu ku xigaa kitaabka imaam axmed marka isagana waxaa kuba sugnaa iyadoo cumar malaa mar labaad uu ku noqday markii saxiixa kuba sugnayd mooye shaamo haddana daacuun daraaddeed ugaba joogsaday ayaa hadallo waan ku laabmi doonaa ee halkaasaan degi doonaa iyo waxyaalo ama aan gaadhi doonaayo ayaa hadalladiisii kaa mid ahaa markaasaa inta marfuuci waxay ahayd layabcahana allahu minha waana ximsa yowma alqiyaamati sabciina alfan laa xisaaba calayhim walaa cadaaba taas ayaa iyadna kuba sugnayd oo waxa ilaahay ka soo saari doonaa markaasay mabcathum fii ma bayna zaytuun waxaa-idihaa fi lbarti alaxmar cibaarada lafdiga xadiidka kuba sugnayde oo waxa iyadana toddobaatan kun oo dee aan xisaabi korkooda ahayn ba halkaa laga soo saari doonaa meesha laga soo baxayaana waa meelaha dee saytuunka ugaba baxayay iyada iyo bartiga axmarka inaha dhexdooda ayay kasoo bixi doonaanee ximso kaba mid ah waa ku sheegaya kale marka waxa weeyaan waxyaalahaasoo dhimo waxyaalahan dee ama de waxa weeyaan sheekhu mawduucu kuba xukumay kan bal dee nin abubakar ibn cabdillahi ibn abi maryam abubakar ibn abi maryam iyo baaba sanadka ku sugan ninka way daciifiyaanune in ay dee xaddal itiham gaadhsiiyaan maba aha taas wey ibnu qayim baana kitaabkiisan almanaar munif isagu xumartun dee waana kitaab kuliyaad ama qawaacid caama oo lagu garan karo waxyaalaha mawduucaya waxaasoo uu kuba ururiyo xagga dawaabid guud ah dawaabidda uu laba yimaado waxaa kaba mid ahaa inuu yidhaah xadiid kasta oo ku soo arooray baqdaad ammaanteeda ama dembigeeda ku soo arooray iyo basre iyo kuufa iyo iskandariya iyo nasaabiin iyo dee ximsadan iyo andaakiya waa magaalooyinku intaba ay casqalaan iyo ay axaadiistii ay uba timi mawduuca ammaanteed ama dembigeed waxaasi dhammaanba taasi waa axaadiis aan asal lahayn buu kaba cabira ama axaadiis been ah haddaba taasba way ku sugantahay marka umuurahaasi kole haday kitaabkii ku sugayiin maxay hoos u dhigayaan dee martabadiisii ayay hoos u dhigayaan oo saxiix laguma idlaaqi karo waayo axaadiis aan saxiixayn kuwo daciifo badanna way kuba sugayiin bal dee kuwan daciifba dhaafay na way kuba sugayiin wagayri dalika kamaa qad nabaha calayhi daa'ifatu min alxufaad say dee ku baraarujiyeen daa'ifo xufaada ka mid oo ibnuljawsiya ay ka mid ahaayeen walow xaafidna xajar kitaabkiisa alqowl musadad afar iyo labaatan xadiis oo mawduuc idho kitaabka imaam axmed kuma sugan kitaabka uu dejiyey isagoo leh mawduuc ma aha suyuudina dhowr iyo toban afar iyo toban dambe uu ku daro uma ina alimaam axmeda imaam axmed qad faatahu waxaa dhaafay fii kitaabihi kitaabkiisan hadaa kana isagoo waa kitaabkiisan musnadka maca annahu laa yuwaasihi iyadoonu la sinaanahayn oonu u dhigmahaynba musnadun musnad fii kasratihi xagga badnida axaadiisiisa iyo wa xusni siyaaqatihi habkiisa fiican iyo siyaaqadiisa fiican kitaab u dhigmayo musnadi aan u jirin haddana waxaa dhaafay axaadiisu axaadiis kasiiratun badan jiddan aada iyo aada u badan oo axaadiis aada iyo aada u badan oo saxiixa ayaaba dhaafay oo dee waa taas markaasi iyadoo uu axaadiisiisu ay aada u badan tahay kitaab musnad oo isaga la simanoo xagga marka laeg kasrada axaadiis iyo siyaaqa fiican kulaba siman iyo intiqa axaadiisina iyadoonu jirinba bal qad qiila waxaa la yidhi inahu lam yaqac lahu uma dhicin imaam axmed jamaacatun jamaaca min asaxaabati asxaabta kala mida aladiina kuwaasoo fi saxiixayni bukhaari iyo muslim ku sugan oo qariiban min atina laba boqol ku dhow tan qiil ahaan buu kusoo naqliyey taa hore axaadiis badan baa dhaaftay buu idhaaha xaafid alciraaqi baa hadalka ibnu salaaxeed markaas markuu qabanayo kaba cabira inuu axaadiista dhaaftay ay kaga mid tahay xadiidkii umusarcee saxiixayn kuma sugnaa oon musnadka imaam axmed kuma sugnayn waxaana uu iminka qiil ahaan inoo soo naqliyay de waa siiqa tamriide in laba yidhi laba boqol oo saxaabi dad ku dhow oo bukhaari iyo muslim ay axaadiis kaba wariyeen baanay axaadiistoodii musnadka imaam axmed dhicin waana dee tiro badan bay noqonaysaa marka laba boqol oo saxaabi oo saxiixayn kuma sugan isaga aanay riwaayadood uba dhicin waa tiro badan ee laakiin kolley wuxuu ku tiriyaa shaakir ee waana idiin taalaaba inay quluwi taasi aada u daran tahay adigu yar mubaalaqa badan ay kuma sugan tahay isaga waxaanu idhaha waxaa musudka dhaafay kolley khibradna waa u leeyay walow ibnu de kasiir dee khibradiisu ay aada uga sii badnayd laakiin isaguna waa dadkii cinaayada weynu lahaa isagoo gacanta ku ayuu kaba dhintay in musnadka waxaa dhaafay axaadiisii inuu shay yar yahay buu leeyahay oo inta badan hadduu saxaabi xadiidkii dhaafay xadiidka naftiisii buu saxaabi kale kaba wariyay oo kolley asalkii xadiidku kitaabka waa ku sugan yahay oo dee iyadoo saxaabi kale warinayo kii kale kuba kaaftoomo kanbaa markaa xadiidkiisii aanu saa usoo dhigane way yar tahay buu leeyahay axaadiista kale ee dhaaftaa ee saas oo maaha heerkana gaadhsna waa suu shaakir isagu idhaah alkutub alkhamsatu wakayruha kutubtii shantayd iyo keyrkeedba oo dee kolley wuxuu ka hadli doonaa iminka masaaniiddii iyo bal haddii bukhaari iyo muslim aan soo aragnay bal iminka tirmidi iyo nasaa-ina watan hadal ay leeyihin aan sooba aragnay haddana waa guud ahaan kutubtaa shanta ah iyo cibaaraad silafiya buu inoo soo naqlina wahaakadaa saas oo kale waxaa haakadaadna wuxuu uga jeedaa waxaa iyadana aanan ahayn qowl dee la aqbalayo ama qowl nadar ku sugan yahay ah qowlu qowl lxaafid abi daahirin asilafiy xaafidkii shahiirka ahaa abi daahir asilafiy waa nisbo siinta way kasirsantahay kolle way dee xarakaysan tahay waxaana yidhahaa nisbadani mala axad isaga axmed ibni moxamed ibni axmed baa la yidhaha horta waa imaam aada u macruuf aha waana imaam mucamar oo boqol iyo lix waa gaadhay bay yidhaaheen intaasna xataa waqtiyadaa u wafaadi doonay isagoo da-daa gaadhay buu cilmiga nashrintiisa iyo ku jiray waana marka leega culimmadii islaamka dadkii ugu rixlo dheeraa ayuu kaba mid ahaa sideed iyo toban sanood buu rixlo ku jiray wadamadkii islaamka ee macruufka ah dee inuun dad culamaa lagaba helayay mala bilaad aanu gelin oonu lugtiisa kuba gelina may jirin isagoo intaa weliba dee fiqhi iyo xadiis iyo adab iyo wax kastabana dalbayay oo qorayay laakiin dee marka leega xaafidkii waqtigiisiina weeye markii dambe lixdankii sanood ee ugu dambeeyeyna iskandariya ayuu degay oo halkaa dadka oo dhan ama dee culimadii waqtigaas iyo xufaadeedii ay ugu rixleeyeen bal raggii umaradaha salaaxudiin iyo walaalkii iyo caruurtiisi iyo isagoo umaradiisii ayaa uga yimi qaahire iyo uguba yimi halkaa iskandariya iyaguna rixil ahaan si axaadiis ugaba maqlaan waxyaalaha soo naqliya waxaa kaba mid ah tarjamadiisa kuba sugan salaaxudiin iyo walaalkiiba isagoo majliskii dee iyaguna way u yimaadeen bal rixlay u yimaadeen waana amiir markaas ayaa balwaan ayuu wuxuu markii u yimi ayaa ay sheekayseen majliskii isagiiyo walaalkiio laatiibu kuma inkira waa amiirkiina kuma dhowrin uu yihi waa maxay sidaadi xadiidkii rasuulka la aqraya idinkuna waa sheekaysanaysaan oo markaasay aamuseen bal markaa in taas bay ahayd oo waa nin kolley macruufa aadna tarjamadiisa iyo taraajimtan xaafisada ee ruuxa daalib cilmiga himadiisa sare u qaada ayay kaba mid tahay tarjamo dheerna waa ku leeyahay masheekhadiis iyo wixii siira claami nubala waana tarjamada koobaad mujaladka koob iyo labaatanaad dabcada dhowr iyo labaatanka waa tarjamada koobaad ba ama jiska koob iyo labaatanaad tarjamada ugu horeysa weeye oo kolley tarjamo aada u muhim ah bal marka abidaahir silafi nisbaduna waxay yidhaahaanba haddaba awowyadii mid kamida ayaa dibintiisu ay roonayd barhkoodna waxay soo naqliyaanba sidii farur hoose inuu lahaayo markaasay waana laftigu markaa malaa laftii farisi ahaabay soo tacriibiyeen oo silaba oo silafi noqoto oo macnuhu uu yahay khaliidu shafa uu yahay oo nisbadu taas bay tahay tarjamadiisa bilowgeeduna kolley dahabi wuxuu kala saaraa oo uu sheegaa silafi iyo salafi iyo sulafi iyo salaqi iyo adugu bal markaa kolley waxa yar dhaafay un isagu markaa ma silfi baa dhaafay iyo saliiqi intaa ayuu soo dhigtaa qolooyinkii loo kala nisbeeyey oo had iyo goor kutubta mushtabiha noocyadii dhigan jireen ayuu soo dhigtay halkaa iyadna faa'iido una tarjamadiisa safxada uguba horeysa bal haddaba imaamka qowlkiisii uu yidhi fi lusuuli alkhamsa isagoo usuusha shantaa kaba hadlaya yacni albukhaariya wa muslima wa sunana abi daauuda watirmidiya wanasaa'i ayuu ujeeday haddaba qowlkiisa uu yidhi inahu itafaqa waxa isku waafaqay calaa sixatiha usuushaa shantaa sixadeeda culamaa ulmashriqi waalmaqribi culimadii bari iyo culimadii galbeedba way isku waafaqeen inay saxiix tahay haddaba qowlkiisaa uu yidhi tasaahulun minhu waa tasaahul ka dhacay silafi waqad ankarahu ibnu salaaxi wakayruhu ibnu salaax iyo xata usuuliha macnaa maha axaadiisteeda wada saxiixe usuusheeda ayaa suganoo dee waxa la isku waafaqsan yahay aimadan loo nisbeeyey inay iyagu dejiyeen oo duruqdee saxiixa ayaa laynooga soo naqliyo kutubtan usuusheedani waa usuul sugan bal waatay kuwa xambaarayna waa jawaab kale oo bal markaa laakiin dee kolley hadalka daahirkiisu tan weeye xaafid ibnu xajarna walow sheekhiisii ciraaqitaa yidhi labada cibaaraba waa laba cibaaro isaga kaba sugano kolley ictiraad ibnu salaax iyo taa lagu bushiyaa inkaarkooda meeshu ma taalo cibaaradan kalena way jirtaa uu leeyahay baa dee sixa uu ujeeda axaadiistii haddaba waa tasaahul buu leeyahy qaala ibnu salaaxina salaax wuxuu yidhi wahiya kutubta sunantu maca daalika oo dee bal labada saxiix iyadayna kalaam kama taagnee maca daalika iyadoo taasi jirto maca daalika muxuu wadaa iyadoo dee aan lagu idlaaqi karin inay saxiix tahay axaadiis aan saxiixayn ama daciifina labada kita kutubta sunanta ay kuba sugantoy taasi jirto oo haddii lagu idlaaqo saxiix inay tasaahul noqonayso aclaa haddana way ka sarraysaa rutbatan xagga martabada min kutubi lmasaaniidi kutubtan masaaniida ka musnadi cabdi bni xumaydin wadaarimiyi waaxmed ibni xambala waabi yacla walbazaar waabi daauud alطayaalisiya walxasan ibni sufyaan waisxaaq ibni rahawey wacubaydillaahi bni muusa wagayrihim macnaa kutubta masaaniida waxaaba kutubtaa kaba mida kitaabka wuu cabdi bni xumayd leeyahay waa imaam macruufa iminkana qeyb waa laga madbaceeyeyba waana dee muslim iyo sheekhadiisuu in badan wax kaba wariyey daarimina waa imaam kolley iyagana muslim iyo ay wax kaba wariyaan bukhaarina qariinkiisii ahaa cabdullaahi bni cabdiraxmaan oo aada u macruuf ahaa daarimi axmed ibnu xambalna waan garanaynaa abiyacla iyo albazaarna iyaguna waa qarniyadaasuun oo laba kitaabo waaweyn bay leeyihiin oo labadooduba bal dee kolley madbuuca abi daawuud dayaalisi kiisa naftiisu sulaymaan ibnu daawuud waa madbacaysan yahay xasan ibnu sufyaan ma war ma hayo isxaaq ibnu rahaweyna wax laga madbace cubaydullah ibnu muusena war ma hayo waaba raggii ugu horreeyeyna masaaniida cid dejiso cubaydullah ibnu muuse alcabsi kaba midiya haddaba raggani kutub masaaniiday leeyihiin marka marka la eego kutubta masaaniida iyo kutubtan sunanta nisbaaldig inaynu la muqaaraneeyo waxaa rutbo sarraysa ayuu sheekhu leeyahay raximahu llahu tacaala kutubta iyadu sunanta rutbadeedu ay sarraysaayoo masaaniidan way ka rutbo sarraysaa waxaana ku cileeyataa liannahum asxaabu lmasaaniid kolley musnadkuna ee kolleyna waa tii kayfiyadu iyo xataa taysirkii baynu kuba soo marnay waa kitaab axaadiisii markaa la alifayon abwaabtan aynu kutubta ku aragnay aan lahayn baabkiisu wuxuu noqonayaa saxaabigii iyo tarjamadii oo saxaabi baa lasoo dhiganayaa sida abubakar axaadiistii uu warinayo on la kala soocin abwaabteeda halkan wixii uu ka sheegi karayay ayuu ku sheegaya markaasuu saxaabi labaad qaabadanaya haddana saxaabi oo saas weeye marka ragga kutubta noocaasa waxaa ka rutbo sarraysa xagga waxa weeyaan mansilada quwada weeyaan iyo sixada kutubtan sunanta waxaanu ku cilayataa liannahum asxaabu lmasaaniid yadkuruuna waxay sheegayaan can kulli saxaabiyin saxaabi kasta maa yaqacu waxa dhacaya lahum iyaga u dhacaya macnaa dee iyagu ay markaa ama ay riwaayaba u leeyihiin ama ay doonayaan inay halkaas ku wariyaan ee min xadiidihi xadiidkiisa ka mid ay sheegayaan fikradan in yaro kooban baan ku yar joogsanaynaayo kollay meelo qaarkoodna nadar baa ku yar sugan waana hadalkii dee ibnu salaax iyo sheekhu inoo soo naqliyey markaa waaba kan yihi qaala ibnu salaax mid weeyaane horta wuxuu inoo muqaaranay ama dee ibnu salaaxna halkan kuba sheegay kutubta sunanta iyo masaaniidda markan isu eegno inay kala heer sarreeyaan oo xagga sixada iyo quwada ay kaga horeyso kutubtan sunantu sababtuna waxa weeye kutubtan sunantu abwaabtii fiqiga ahayd ama abwaabtiibaa iyagu ay ku baabaysan tahay ninkan kitaabka lihina bal ayaanay taas aanu oofininbe laakiin haddana wuxuu ku dadaalayaa wixii xujo u suubanaa ama la xujaysan kari lahaa la dariishan kari lahaa ee baabkan loo dariishan kari lahaa meesha inuu ku sheego saa daraaddeed buu u samaynayaa bal intiqo dee kii kii istidlaal u suubanayay ama xujo u suubanayo horta sheegaya inuu waayo mooyaane barhkood dee halkaa waxaan xujo u suubanba haba sheegeene ama kutubta masaaniiddu hamigoodu waxa weeyaanuun saxaabigan ay soo dhigteen axaadiistii uu lahaa inay ururiyaan iyagoon eegin maxaa dee la xujaysan karaa iyo inay waayo baab ay u dejinayaan oo markaa loo dariishanayo xukumkan iyo cunwaan ay u dhigteen maba jirto markaa taasaa keenaysa kutubta masaaniiddu inay ka martabo hooseyso iyada in kutubtii waxa weeyaan sunantii oo halkan lama eegahayn xadiidkee xujo usoo bada ama daliil usoo bada ama quwo leh ee saxaabigan xadiidkiisunbaa la eegaya waana la ururinayay taasi markaa kolley waana inta badan iyada taasi waayo imaam axmed oo kale walow inoo sheegay axaadiis xataa mawduuca ay dhacday dee kuwa kaleba ibnu sunantaba barhkood axaadiistaasi way dhacday daciifna uu leeyahay haddana markii hore waa kii inoo soo sheegay inuu leeyahay dee axaadiis badan oo xoog leh oo bal bukhaari iyo muslim laba siman ibnu taymiyana wuxuu yidhaahaaba dee shardiga marka la eego axmed oo kale kitaabkiisa kama hooseeye shardiga abi daa-uud oo kale iyo kama hooseeye haddaanu kaba sarreyn waa hadal aad muddo xafidnu xajarnay inuu dee taas adigu kuba waafaqsan yahayoo waa nooc horta kutubtan kale haynooba raaciyeene laakiin kutubta waa kaba duwan yahay marka ragga qaarkoodna basaariyaba iyaguna way u cinaayoodaan inay kala saaraan ay magac bal xadiidkii hadduu wax leeyahay ay sheegaane horta kitaabka axmed rutbadiisu dee kuwan ha laba raaciye waa rutbo sarreysa oo kolley kuwa hadda dee laba siman sunantii laba sinaanaysa arrinta kale iyadna halkan jirta waana hadalkii ibnu salaax dhacay eh wuxuu kutubtii masaaniidda kusoo daray daarimi kitaabkiisa daarimi kitaabkiisuna maanta waa madbuuc bixamdillaahi tacaala waana muntashir in kitaabkiisuna abwaabtan fiqiga iyo abwaabtan caadiga ayuu isagu u baabaysan yahay kale ragga qaarkoodna oo laga yaaba arbiciin nawowina inamooye aan filaya inay cibaaramaad haddaan riyaadka noqon inuu dee cibaaro saasi dhacday dee daaribi baa musnadkiisa kuba wariyoo kale dee waana kan ibnu salaax yidhi daarina daarimina waa kitaab kutubtan abwaabta ku alifan ahe maaha kutubtan masaaniida lamid maaha waxaanay culimmadu yidhaaheen musnad wax looguma magacaabay dee bukhaariba kitaabkiisa aljaamicu lmusnad baa lagaba cabiraa ayaa magaciisu yahayba asalkaa muslimkiisa saxiixulmusnad baa musnad yahay marka arrintu waxa weyan axaadiistiisani inay isnaadsan tahay ama ay dee sanadkeedu xidhiidhsan yahay walow dee axaadiis badan oo mursala ama munqadica ama mucdal iyo waxyaalahaasi ay dhaceen haddana axaadiista marfuucu warinaya waa inay isnaad leedahay taas baa musnadnimadu ay tahay maaha inuu saxaabi kastaba gooni ahaan u saaray axaadiistiisii ma aha oo isagu maaha musnadka waxaa tacriifka khaaska loo yaqaano ee waa macnahan kale axaadiistiisani axaadiis marfuucatay walow axaadiisan marfuucana kitaabkiisa ay kuba sugantay mar asil iyo maqaadicna ay kuba sugantay iyo muqadicyaalana ay kuba sugan yihin bal umuuraha inoogu yar sugan intan weeye laakiin sida guud marka la eego kutubta masaaniidda cinaayadu waxay ahayd in la ururiyo axaadiistii saxaabigaasi lahaa in bal kii xujo u suubanaya kaan u suubanayn la kala saara may ahayn asalkood iyo siday kuba ururiyeen taas baa keentay inay martabadeedu ka hooseyso kutubtan sunanta iyadaba axaadiida daciifa leh ay kaba hooseyso atacliiqaatu alatii fi saxiixayn tacliiqaadkii bukhaari iyo muslim kuba sugnaa ayuu mabxadkiisii kamiyahay watakalama sheikhu sheekhi waa hadlay abuu camrin abuu camri wuxuu kaba hadlay cala tacliiqaati tacliiqaadkii alwaaqicati dhacaysay fii saxiixi lbukhaariyi bukhaari saxiixiisa dhacday wa fii muslimin muslim dhacday aydane laakinaha tacliiqaadka muslim qaliilatu mid yar weeye qiila waxaaba la yidhi inahaa arbacata cashara mowdican waa afar iyo toban meelood taas buu kaba hadlay oo uu sheekhu ka hadlay hadalkiisiina isagaa inoo soo ururin doona haddii a laydhaah waanay dee iskaba waxoogaa buu noqon doonaa hadal yar dheer joogsi badanna ma yeelanayna laakiin bal masaadirtan u yar laami doono ayuun baan ishaari doonaa walow aan darajayna dee kitaab inooga dambeeya kan oo kollay joogsi yeelan doona alfiyada ciraaqi haddii rabbi dhib yariyo uu jiri doono marka waxa uu sheegayaa horta bal tacliiqaad ama inoomuu tacriifin imaka halkan xukumkii unbuu inoo bilaabay dee horena tacriifkeeda waan usoo aragnay oo axaadiidan mucalaqaadkii ama mucallaqu waxay yidhaahaan oo dee tacriifkiisu yahay xadiidkiisa ama xadiidka sanadkiisa xaggiisa hore la gooyey ilaa aakhirkaba ha la gaadhsiiye ama waxa la reebee kaas baa mucallaq la ydhaa sanadku wuxuu leeyahay awal iyo aakhir awalu sanad waxaa la yidhaha waa xaggan imika inagayna soo xigtay ninkan mualifka kitaabkale sida bukhaari oo kale sheekhiisyadan daraftan sheekhyadiisu ay ku sugan yihiin ayaa awalulisnaad ah daraftaas saxaabigu ku sugan yahayna waa aakhirulisnaad aakhirulisnaad hadday wax ka dhacaan waa tad mursalkiiyo waxyaale ay kaba yimaadaan haddaba isnaadka bilowgiisa haddii iyaday weliba tasaruf musanif tahay bilowgiisa la gooyo oo mathalan bukhaari baaba sheekhiisii gooyey ama sheekhiisi iyo sheekhiisiibuu wada gooyey ama sanadkii oo dhan buu wada gooyo rasuulkii ilaahay unbaabuu sheegay ama saxaabigu unbaabuu reebay sida xadiidkiisii ahaa wa qaalat caaishatu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yadkuru llaha calaa kulli axyaani ma fii kulli axyaani taasoo kale ayaa waxaa lagu yidhaahaa mucallaqo kolley waxay yidhahdeen akhdan tacliiq iljidaar gidaarka oo kale dee marka aanu xagga hoose kaba go-an yahe dusha laakiin uu ka xidhiidhsanyoo kale ayay tacliiq aljidaar iyo kaba cabiraan tacliiqi dalaaq iyo waxyaalahaasi ay dhaartuna wax wax lagu xidhay oo si wuxuu weli aan dhicin oo laalaadoo kale unbuu hayo kolley munaasaba waa la leeyahay bal taas bay horta mucallaq yidhaahaan taas iyadu waa midoo waa tacriifkii xagga marka la eego bukhaari way badan tahay waana kalaamkiisa iyo wuu inoo dambeeya muslim marka la eego sheekhu wuxuu yihi way yar tahay oo waxaaba la yidhi waa afar iyo toban kolley haddii afar iyo tobankaasna meelba haddii la doodo mukarar noqonayso labaiyo toban ama saddexiyo toban bay isugu soo ururi culimada qaarkoodna waxa weeyaanba way dee kitaab saaxibulqurar oo kale dee kitaab uu kuba ururiyey ayaa jira dee barhkoodna sida dee shuraaxdan dee muslim oo kale ibnawowi oo kale iyo qaadi ciyaad oo kale iyo ibnu salaax inta uu ka sharxay waa mujalad ubaa maalmala ilaa kitaabuliimaan ubaan aragnay oo dee malaa intaasunbaaba la hayaa ama hadduu intaasunbu gaadhsiiyeen oo suurtagale iyadana xaggiisa hore dee kitaabkiiskaba fawaaid badana ibnu nawowiyana ay aada u ictimaadsadaan way dee sheegaanoo meelihii way tiriyaan kutubta musaleexa waasicana way tiriyaane dhab ahaanna meelahaasi meel keliyaoo tayamuma mooyaane oonu sheekhu mar labaad xidhiidhin mooye intooda badan marka uu sanadkii oo marka hore mutasilo sheego ayuu sanad mucallaq ah oo barhkood dee warawa laytho oo kale intuu kaba cabiray ayuu raaciyaayoo intooda badanna meel kale oo kitaabka meele halkaasunbaabuu ku xidhiidhiyey bal meel baaba dhacday aan mucallaq ah oonu marna xidhiidhin marka iyada kalaamkeedu waa yariyo waa wax yar culimaduna bal markaa taa gaar ahaan bay ugaba hadleen meesha kitaabka badani waa kitaabka bukhaari kitaabka bukhaarina kolley laba nooc buu noqdaayo axaadiis uu tacliiqiyey meel laakiin meel kitaabkiisa ka mida uun uu ku wasliyey uu sanadkiisii ku sheegay taasi waa axaadiis aada u badan bay noqonaysaa mi-aad gaadhaya boqolaal gaadhaya dee kol hadduu kitaabkiisii bal meel buu ku tacliiqiyey ikhtisaar daraaddeed ha noqoto isagoo dee hore usoo sheegoon soo celinay haba noqotee meel kalena waa kan ku wasliyey iyo axaadiis baa jirta iyada aanu meel kitaabkiisa meelna aanay dhicin isagoo sanadkeedii dhameeye tacliiqa mooye axaadiidaasi boqol iyo lixdameeyo ama ilaa boqol iyo sagaal iyo konton bay noqonaysaa kolleyna waxaa dee ugu cinaayo badnaa culimada mucalaqaadka bukhaariya ka hadalkeeda xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo fasal aada u weyn oo muhim oonu midna kaba tegin ayuu ku leeyahay muqadimadan hadyu saari fasal dhan ayuu leeyaho safaxaad badan leh oo uu mid mid ugu xidhiidhiyey mid mid ugaba hadlay in xagga marka la eego dabdinteeda iyo waxyaalahaasna iyo tacriifkeediiyo qaybahay tayna kitaabka muqadimadana waa ku sheegaa dee tacriif ahaan si aan musalaxba ugaba helayn kutubta musalaxa kitaabkiisa nukadna iyadana waa taqsiim fiican oo dheer ayuu ku leeyahy aada muhima waxa laakiin uu leeyahayba dee kitaab weyn oo maantana risaala doctoraa nin ku qaatayba oo shan mujalad kuwa madbacaysan oo taqliiqu tacliiq la yidhaayo axaadiistii bukhaari uu mucallaqa ka dhigay isagoo dee bilowga kitaabka ilaa dhammaadkiisiina soo wada dhiganaya bal in hadduu ishaaray muqadimada fatxulbaari uu dee ishaarayay un ciddii warisiiyo ciddii waslisay tan sanadkiina sheegayay halkii lagu wasliyey kitaabkaasna uu leeyaho weliba uu kutubyaalii ugu hor alifay baa sheekhadii soo nooliyo sheekhadiisii dee raggii waaweynaa sheekhadiisa abulqin iyo ciraaq iyagoo noolba uu alifay taqliiqu tacliiq oo kitaab dee hortiina aan noocaas oo kale aan laba alifinahayd uu leeyaho bal markaa waa isagu aad buu ugaba shaqeeyay cinaayo weynna waa u leeyahay oo bal markaa waxaan leenahay labadaa qeybood bay leedahay mucalaqaadka bukhaari tacriifkiina waan sheegnay bal xukunkiisiina waa kan sheekhu inoo sheegayo wuxuu ihi waxaasilu lamr arrinka xaasulkiisa waxa weye bal markaa dee tacliiqaadkiibu ka hadla eeg watakalama sheekh abu camrin kalaamkii abu camrin waa yar dheeraa waa inoo soo koobayaa bal hadalkiisa uu mucalaqaadka wixii uu kaba yidhi ama uu ka sheegay xaasulkii iyo murtiduu wuxuu ahaa anamaa callaqahu lbukhaariyu bukhaari wixii uu tacliiqiyey bisiiqati ljasmi siiqa go-an uu ku tacliiqiyey tacliiquna waa dee isagoo ka sheegay un dee cid kale oo saa uga soo naqliyo isagoo sanadka intiisii hore gooyeen fa saxiixun saxiixi weeye ilaa man ilaa dema saxiixi weeyo ilaa shaksi callaqahu uu tacliiqiyo ama uu kaba sheegay canhu xaggiisa uma nadaru haddana eegid baa meeshii iman fii maa bacda dalika wixii ruuxan uu isaga xadiidka ka tacliiqinayo ee uu isaga ka soo naqlinayo ee uu u tiirinayo bal markaa ka dambeeya in la hubsado oo rijaashaas bal sanadka inuu xidhiidhayo in kale in la hubsado cibaaradan waxa ay tahay macnuu waana dee adigu kole cibaaro muhima in kutubta xaafideen mid tilmaamayaan sida dee muqadimada fatxulbaari waxaan filaya adisaari waa mutawafir oo makaatibtana ninkaan haysana waa kaba helaya bal nukadku haddii aanu dee dadka badankooda u dhib yarayna taqliiq tacliiqna aanu dadka intooda badan u dhib yarayna maan helahaynbe waxa se muqadimadan helaynaye waxa ujeedadu ay tahay bal imaka waxaan idhi xadiidkan mucalaqi waa xadiid sanadkiisa intiisii hore la gooyey oo sanadkii wax kamida jooga ama waa la wada goynaya laakiin waa ina xagga hore go-antahay marka hore taas walow ilaa akhirihi kaas baa la yidhaha haddaba mar markaa hadduu wada gooyo oo imika saxaabigu soo reebuu sida xadiidkaas ku sugan kitaabkiisae wa qaalat caaishatu kaana rasuulullahi sala allahu calay wasalam yadkuru llaha fii kulli axyaani caaisho keliyu reebay siiqadna waa siiqa go-an siiqat aljasmi ujeedadu waxa weeyaan waa siiqadan qaala dakara waa yidhi wax la goynayo siqatu tabriidna way ka duwantahoos warada iyo xukiya iyo qiilo iyo marka cibaarada lagaba cabiro ruwiye iyobay noqonaysaa haddaba sidaas oo kale imanka balaag uu gooye caaisho uu kaba gooye xukumku muxuu noqonayaa horta inay haddii aanay waxani ka sugnayn muu banaysteen inuu jasmiyo oo wax daciifoon la hubin siiqo go-an uu kusoo naqli u yidhaha hebel baa saa yidhi waxaan isagii xaggiisa lagaba hubin muu banaysteen bukhaariye taasi waxay tahay inuu horta ka sugnaaday ciddan uu magacaabayo kolba taas bay uga jeedaan ilaa man callaqahu canhu ciddan kolba sanadkii ka hadhsan ee uu markaa u tiirinayo intan ee sanadkii kaba hadhsan waxani waa ka sugan yahay bal markaa markay caaisho noqoto kol hadduu caaisho ka sugnaado dee bes meel dambe oon u raacnaa ma jirta xadiidkii waa sugan yahay baa inoo soo baxaya dee muslimna saxiixiisuu ku sugan yahay isagoo sanadkiisu dhan yahaybe haddii bal aanu saxaabiba ahaynuu dhexda kaga soo dhaco oo bal maalan waa isagoo idha wa qaala maalikun malik saxaabi maaha taabicina maaha dee rijaashii qeyb baa harhsan horta malik waa ka sugayo weeye cibaarada baa fasaxiixun ilaa man callaqahu canhu waa cidan uu magacaabayuu sheegayu isaga u tiirinayo waa wax ka sugan maxaa hadhaya eeg cibaaradan baa muhima uma nadaru fii maa bacda dalika waxa intaa ka dambeeya malik baan joognaa malik dee cala alaqal rasuulka labaa u dhaxaynaya kolkolna way ka badnaadaanba way kaba badnaadaan haddaba malik wixii ka dambeeyey ee sanad ahayna uu sheegaye sanadka intiisii dambe uu sheegaye taasi waxay u baahan tahay in la eego sanadkani ma xidhiidhay waxa dambe mise ma xidhiidhin taas in la hubsada bal hiqaada rijaashiisana in la eego taas baa loo baahanayaayo marka haddii la arko sanadku intaa dambe inuu xidhiidhsan yahay dee rijaashina ay tiqaad yihiin xadiidka xadiidka saxiixuu noqonaya taa waxay u leeyihiin waxaa dhacaysa awqaada qaarkeed isagoo jasmiye sheekhu oo sanadka inta harhsan ee uu reebay inqidaac iyo waxyaale ay jiraan oo mathalan waxaaba meelo zakaa dhacda kitaabkiisa markaa qaala daawuusun qaala mucaadun iituunii bikhamiisin aw labiisin waa xadiidka saasoo xagga marka la eego qiimaha in lagu bixin kara zakana kolay daahirkiisu daliilba u ahaa bukhaarina waa siduu kuba tago isagoo mala xanafiyada halkaa kuba waafaqeen ayaa waxaa daawuus yidhi mucaad baa yidhi yeman markuu joogay waxaa ii keentaan halka heed iyo hadhuudh iyo qamad waxii keeni laydeen sakaahan iu keeni laydeen dharba ama kuwa dee ii keena taas baa idinkana idin sahlana waayo meel dharka si badan loogu sameeyay ahayd asxaabta maxamed ee joogta madiinana tan baaba uga nafci badan dure iyoon halkan uga naqliyoon ugaba diro bal taasoo kale uu jasmiyey wuxuu yihi qaala daawuusun marka maxaan haynaa daawuus way ka sugan tahay laakiin xaggii dambe eegid bay noqotay waxaa ku xiga qaala daawuusun qaala mucaadun culimadna waxay leeyihin daawuus ma soo gaadhin mucaad mucaad lama kulmin inqidaac baa jira sanadkii markaas sanadkii inta dambe inqidaac baa jira san bay u leeyihin uma nadaru fiimaa bacda daliko iyadoo uu sheekha jasmiyey bukhaari ayaa halkan dacfiga soo galay wuxuu ugaba yimi inqidaac sanadkii ku sugan taasna waxay keenaysaa dee maaha un macnuu kol xadiid kastoo siiqata jasmi lagu wariyay inuu saxiix noqon karo kol buu daciif noqon karaa dacfigaasna uu uga imanayo inqidaac xagga rijaashiisa oo axaadiistaasi barhkoodna shardigiisii bay gaadhsiisan yihiin kuwana shardigiisii ma gaadhsiisna kolley waayo hadalkaa yar dheer oo waxa weeyaan imaka anigu amhiladii ma soo naqlinaye laakiin cibaaradan baan doonaya inaan sharxo uma nadaru fii maa bacda dalika taas bay ujeedadu tahay sanadka intii kolba joogta waa in la eego wixii la xadfayna waxay ka dhigan tahay ninkan u ka bilaabmaye uu tiirinayo waxani waa ka sugan yahay kol haddii uu siiqo go-an kagaba soo naqliye taasi waa xaggii siiqada go-an wamaa kaana minha wixii ahaaday minha waa min atacliiqaat bisiiqati tamriid siiqa tamriid waa ruwiya can fulaan yurwaa kada ama yudkaru taas falaa yustafaadu minha sixatun horta iyada cibaaradani de waa waxyaalaha aan la hubin wixii lagu soo naqlin jirayoo cibaaradaa sixe lagama faa'iidaysanayo walaa tunaafi aydan tanna waa arrin muhima iyaduna oo waxa weeya de waxaa dhiciga markaynu eegno ruuxii dee kolley aan umuuraha aan aada u tatabucin marka cibaaro yar xukum dhow loo sheego la yidhaha wixii bukhaari siiqatu jasmi ku wariyaano waa saxiix siiqatu tamriid wuxuu ku wariyaano waa daciif oo kale hadalku hadal saa ku dhan midna maaha siiqatu jasmi wuxuu ku wariyey kolkol baa khalal soo gelaya inqidaac iyo qeybta dambe uu kasoo gelaya siiqatu tamriid wuxuu ku wariyeyna awqaada qaarkeed buu xataa kitaab xadiiduu isagu xidhiidhiyey kitaabkiisa ayuu siiqatu tamriid ku wariyey waayo salaad dhexdeeda way dhacday dibi way dhacday sababtuna xadiidka ayaanu laftigiisii kusoo naqlin macnuu ku wariyey markuu macnaha ku wariyey ayaanu badnaysan inuu dee siiqatu jasmi ku wariyo oo bal maalan wayudkaru intuu yidhi ayuu mar dambe haddana meelo kitaabkii un kaba mid a dibi iyo salaad ayuu xadiidkii oo laakiin lafdigu aanu kii ahayn ayuu ku xidhiidhiyo kolbuu markuu macnaha ku wariyo ama ikhtisaar ku wariyo xadiidkii uu isagoo sugan bal shardigiisia ayuu siiqata tamriid kusoo naqliyaa markaa sanbaa sheekhu u yidhi sixe horta kama faa'iidaysan oo siiqadani ma keenayso laakiin maaha inay asal ahaan la odhanayo waa daciifun ay sixadii anfihaysa dee hubsasha iska yeelan kartaa axaadiidaasi dee kol haddii uu xadiidku aada u daciif yahay isaguba kama aamuso oo saalaad waxa dhacay abi hureyre isagoo kaba soo naqlinayay taasi wayudkaru can abi hureyrata laa yatadawacu limaamu fii makaani imaamku halkii uu dadka ku tukiyo kuma sunaysanayo markaasa wuxuu raaciyay walam yasixa ma anse waayo dacfiga aada u adag halkan ma ansixinkaasi laakiin kolkolbo dee taasi aamuskaasi imanaya awqaada qaarkeedna markuu macno ku wariyo ama ikhtisaar siqata tamriid wuxuu kusoo naqlinaya iyaduu sugan yahayba bal markaa ma anfiyeysa buu leeyahy sababtuna waa kan eeg inoo sii dhameeyey liannahu qad waqaca waxaa dhacay min dalika ay min almucalaqaati waxa weeya waxa ka dhacay dee kitaabkiisa kadalika saas oo maxay ah siiqata tamriid isagoo kuba wariyo kadalika saas oo waa anahu ruwiya bisiiqati tamriid walxaal huwa saxiixun isagu saxiix yahay ayuu siiqatu tamriid ku wariyay taasna laakiin waxaan leenahay waa marka aanu xadiidka sidiisii usoo naqlin macno ku warinaya ama ikhtisaarsaday labaduna khilaafaa bayn ahlicilmi jira xadiidkoo macno lagu wariyo iyo xadiidkaoo lasoo googooyo la ikhtisaarsado isagu waa dee agtiisa waa jaa-is bay ku tahiya culimada intooda badan laakiin culimo diidan baa jirta marka tiibaa waxay keentay inuu siiqatu tamriid kusoo naqliyo xadiidkii intii uu soo ikhtisaarsaday ama uu macnaha kuba wariyey warubama rawaahu muslimin xadiidkaa uu isagu siiqadan kuma soo wariye muslim inuu wariyana way dhacdaaba bal markaa waxa weeye waxaa iyada horta ah xadiidkaasi xagka ma faa'iidaysanayno kolle cibaaradii isagu ibnu salaxna waxay ahayd uun aroorintan uu kitaab marka horeba saxiixa un ururinayo uu kusoo arooriyey wuxuu tilmaamayaa asal inuu leeyahay oo dacfigii baan adkayn oo dacfigiisu aanu adkayn hadduu daciif yahay ee laakiin awqaada qaarkeed buu waxaanu daciif ahayn siiqadaa ku wariya bal haddaba wamaa kaana wixii ahaaday min atacliiqaati tacliiqaadka ka mid ee saxiixan saxiix ah falaysa min namadi saxiixi lmusnadi fiihi xadiidkii saxiixaaye kitaabka isnaadkiisa lagu dhameeyey shakligiiyo noocii maaha oo kaa la martaba maaha waayo talabaadna maaha axaadiistii dee kitaabkiisa uu dejiyey xadiidkaasi ka mid ma aha sababtuna liannahu qad wasamahu wuxuu ku sifeeyey ama ku calaameeyo calaamo iyo magac ugaba dhigay kitaabahu bاljaamic اlmusnad الصaxiix اlmukhtasar fii umuuri rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam wasunani wa ayaga waa magacii bukhaari kitaabkiisa u bixiyo o dhan weeye waa kan magaciisa ama aljaamic الصaxiix iyo صaxiix اlbukhaari iyo umuurahaasi waa umuuro culimadii kaba dhacday markan ay madbaacinayo ama nusqooyinkooda ay qorayeen oo isagoo ikhtisaarsadeen magacii kitaabka o dhami kan buu ahaa marka cibaaradna maxay ahayd kolleyna cabdilfatax buquda raximah llahu tacaala kitaab baa buu leeyahay un dee magaca kitaabka bukhaari iyo kitaabka muslim iyo adigu tirmidi bal magacyadoodi iyo dee nusqooyinkii markaa makhtuudaadkeedi wixii ku qornayd iyo siday kuwa bixiyeen culimadii faharista iyo lahayd hore ee bal raggii hore ahaa iyo taas waxyaalihii magacyadii ay kuba soo naqliyeen taa dabdinteedi iyo sugideedi iyo bal waxyaalaha dambe lagu madbaceeyeen haddaba jaamicu lmusnad buu ka cabiray kol hadduu almusnad kaba cabiray dee axaadiid almucallaqi nabadkii saxiixa maaha axaadiidtii markii hore mawduuca kitaabkiisa ahayd maaha laakiin dee waaba taa hadday saxiix tahayna waa xujoowne fa ama idaa qaala hadduu yidhaha albukhaariyu qaala lana aw qaala lii fulanun kada qaala lana fulan uu yidhaha ama qaala lii xadahanaa muu odhan ama akhbaranaa ma samictu ee wuxuu yihi qaala lana ama qaala lii fulanun kada aw zaadanii hebel baa ii kordhiyey intuu nin kale wax ka maqlu leeya hebel baa intaa iisii siyaadiyey iyo wanaxwi daalika oo kitaabkiisa dhacday iyo wixii la mid ah fa huwa muttasilun cinda alakthar culimada qaar baa waxay yidhaaheen bataasi itisaal ma aha laakiin tanna cibaaradani waa cibaaro waa xadiidkaasna waa sanad muttasila un culimada intooda badan agtooda xataa hadduu dee qaalo keliya yidhaaho iyada nafteedu oo sheekhiisii ninkani yahay tadliis laguma aqoon isagaoo iyadana itisaalun bay culimmadu ku xambaareen taasna hadal baa inoo dambeeya waxakam ibnu salaax ibnu salaax wuxuu soo naqliyey can bacdi lmaghaaribati culimadii reer galbeed barhkooda uu kaba soo naqliyey annahu tacliiqun aydan hadduu qaala lanaaba yidhaah ama qaala lii inay tacliiq tahay oo yadkuruhu bukhaari u sheegayo lilistishaadi macnaa shaahidnimo oo xadiidkani maaha xadiid uu ictimaadsanaye waa xadiid uu xadiid kale inuu xoogeeyo usoo qaadanayo oo istishaad uuba sheegayo laa lilictimaadi ictimaad uu ictimaadsado isagu uu cuskanayo isagu yahayba cumdadii baabka ama cumdadii mawduuca iyadoonay ahayn wayakuunu waxaana u ahaanayaaba qad samicahu bukhaari mid maqlay fi lmudaakara xaala mudaakaro ku maqlay xaradan dersiga oo kale dersiga waa loogu talagalay oo dee waqtiyadaa horena dalabadna way soo diyaarin jireen dersiga oo intaan la iman bay soo aqriyi jireenba mawduucii sheekhuna waa diyaarin jire wax lagu talagalayo alfaadiiyo wax kastana la ilaalinayo mudaakaradiise waa laba shaksi oo kulmay axaadiid ka wada sheekaysanaya ka wada hadlaya waxyaalaha ay kala sheegaan oo kale cinaayo badan oo loo cinaayoodo alfaadii lasoo dabdiyo ma jirto culimada badh baa diidiba jiray wixii mudaakara lagaga maqlay in laga wariyo waayo alfaadii hadday doonaan may dabdin inay wax ka kala tagaan baa dhici karta haddaba badhkood baa waxay yidhaaheen wixii uu qaala lana yidhaaho mudaakaruu ku maqlay ee majlis dersi oo lagu talagalay muu maqline waa mudaakaro dhexdeed tiibuu deeta usluubkii kaba duwaya laakiin intooda badan bal taas bay yidhaahaan taa hore waa itisaalun waqad raddahu ibnu salax laakiin qolooyinkaa ibnu salax waa ku radiyey oo wuxuu ku radiyey faina alxaafi waa radiyey waayo faina alxaafida abaa jacfar ibni xamdaan qaala wuxuu yihi idaa qaala albukhaariyu bukhaari hadduu yidhaah waqaala lii fulaanun fa huwa mima samicahu cardan wa munaawala wuxuu ka mid yahay waxaalihii uu maqlay cardi waa qiraa'a cala sheekh oo kale bay cardi yidhaahaan munaawaro dhiibidda wax la isu dhiibo intuu kitaabkii iyo riwaayadiisii uu dhiibay uu ilaa hebel baan ka wariyey iga wariyo oo kale hadday ijaasa laba socoto macnaha ujeeddadu samaacu lafdigii sheekha kaba maqlay iyo taasi may jirine wixii cardi iyo munaawalo uu kuba maqlay ayay tahay ay ay arintanu tahay taas baa abi jacfar yidhi culimada qaarkoodna taa xataa kumay waafaqeen kole xaafin xajarna hadalkiisuu soo yar noqnoqdaa fatxulbaari u baahan dee isu ururin yar dheer u baahan insha allahu tacaala ana kolley way soo noqon doontaa masaladii oo kitaabkaa dambey kuba soo noqon doontaa bal markaas insha allah haddii rabbi dhib yareeyo waan eegi doonaa si good waankara ibnu salax ibnu salax waa inkiray cala bni xasmin ina xasmi wuxuu ku inkiray raddahu celintiisa uu celiyey xadiis almalaahiya xadiidkii malaahida xaysu qaala xaysu meeloo qaala uu yihi fiihi xadiidkaa dhexdiisa albukhaariyu bukhaari wa qaala hishaam ibnu camaarin wa qaala waxau yihi ibnu salax akhda'a waa gefay ibnu xasmin min wujuuhin wujuuh kala duwan oo macnaa ujeedadu khada ayuu la yimi oo khada'aasna waa dhowr dhinac baabu kaba imanaya sababtu fa inahu xadiidkani haabitun waa sugan yahay min xadiidi hishaam ibni camaarin buu kaba sugan yahay kale waqtigna waa gaadhe laakiin intan yar wuxuu uga jeedaa un ibnu xasmi imaamka la ydhaaho ayaa xadiid bukhaari kitaabkiisa ku sugan oo lafdigiisu a layakuunana min ummatii qowmun yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazifa ummadayda waxaa laga heli doonaa qowm banaysta xira waa farjiga waa zinadii markaa iyo xariirta iyo khamrada iyo waxaan dee aalaadkan lahwiga la tuntumo waxaa banaysanaya xadiidkaabaa bukhaari siu ku wariyey waxay ahayd muu odhan xadaanaa iyo akhbaranay qaala hishaam ibnu camaarin qaala lanaana may hayn qaala hishaam ibnu camaarin taas buu ihi hishaam ibnu camaarna waa sheekhiisii ibnu xasmi baa wuxuu ku tiriyey inuu dee inqidaac meeshii jiro kol haddaanu xadaanii ama samictu odhan laakiin culimmadu taa way kuba radiyeenoo waa sheekhiisii axaadiid kaleba uu kaba wariyey bukhaarina mudalis maaha kol haddaanu ninku mudalis ahayna siiqadii uu kuba wariyuu sheekhiisa wax kaga soo naqliyaba itisaal unbaa lagu xambaaraya xadiidkuna duruq kaluu leeyahy oo hishaam uu kagaba sugan yahay haddaan dariiqa bukhaari la eegin kole xafnu xajarna safaxaad buu kaga hadlaya xadiidkan sharaxiisa mujalladka tobnaade bal markaa taas bay yidhaaheenoo tan bay kuba radiyeen ibnu xasminata markaa taas oo kaba dhaqaaqaya ayuu yihi aalaadkan lahwigiyo waxyaalahan waa wax iska banaan markaa uu kuba tegay haddaba wuxuu leeyahy akhdaa min ibnu xasmin wujuuh xadiidkani waa xadiid sugan waana xadiidka saxiixa taradud saxaabigiisa lagu taradudayna wax cilo ah halkan ma noqonayso waayo asxaabtu waa wada cudur qultu ibnu kaiir baa leh waxaan ihi waqad rawaahu axmedu fii musnadih waa xadiidkan hishaam ibnu camaar axmed musadkiisuu ku wariyey wa abu daauuda fii sunani wakharajahu lburqaaniyu fii saxiixi wakayru waaxidin burqaaniyo isaguna mustakhraj lahaa saxiixiisa mustakhrajka uu kuba soo saaray musnadan mutasilan ilaa hishaam ibnu camaar haddii bukhaari qaalaba yidhi iyagoo xadaanii halkaa laba yimi isagoo xaaluyayko isagoo musnada xidhiidhsan ilaa hishaam ibnu camaar iyo wa sheekhi aadba ninkii sheekhiisa uu ahaa kama bayana fi kitaab اaxkaam walilahi alxamdu ilah baana xamdila markaa masale kale ayuu bilaabayaa uma xaka an aluma waa masale labaatani oon mucalaqaadka ahayn wallah subxana